الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعلموا من أنسابكم ما توصلوا به أرحامكم walaalayaal ilaahay baa ku mahadsan isu imaatinkan noo suuro geliyey annagoo ka tashanayna kitaabka ilaahay oo beesha afar abubakar hoggaan diimeed ay la yimaadeen ay iyagu doorteen khiyaarkooda galabta halkan lagu caleemo saaraayo walaalayaal aayadda aan ku bilaabay wuxuu leeyahay ilaahay waxaan idinka abuurnay lab iyo dhidig wa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila waxaan idinka yeelnay shacbiyaal iyo qabaa'il ilaahay baan idinka yeelay qabiil qabiilkuna sidiisana ilaahay waxa u yeelay muxuu yahay litacaarafuu inaad isku aqoonsatiin inaad qaraaba tihiin walaala tihiin inaad isu gargaartiin inaad isjeclaatiin inaad isgarab istaagtiin wa tacaawanuu cala albiri waataqwa isugu kaalmeeya cala albiri samafalka iyo wataqwa alla kacabsiga walaa tacaawanuuha isugu kaalmaynina markaas aqoonsatiin dembi iyo hollaytan midii la eeday maxay ahayday waa madmuuma waa marka dulmi walaa nin soo dil nin la dila nimaa loo dilaa aar iyo dhibaato marka laga shaqaynaayo ayay xumaan leedahay marka ilaahay kitaabkiisa la isku bahaysanayana waa waajib waaye warka marka waxaan kusoo gudaanadayaa inaan idin mahaalceliyo sida aad wax u abaabusheen iyo sida aad wax yeesheen waxaana rabnaa in allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiruu maa bianfusihim hoggaanka aad lahaa jirteen ee aad abgaal ku hoggaamin jirteen maanta ayaad dhambihiisa qaadeen diintana waxaa iskale liman yuqaatil cidda u dagaashaa iskale diinta yaa leh liman cidda u dagaashaa iskale diintan ninka u dagaalamay dadka ilaahay ku xukuma ummaddan amniga ku suga abubakar gaabaraw markaa sanbuuqa abgaalaa tahay qof intaas ka go'anu ma shaqaysan kartaa sanbuuqadaad abgaal ka maqneeda beriga haddaad ku kabteen afka ha loo jeediyo xamar ballankaad qaadeen ballankaad qaadeenahayda ka soo baxo haddii intaanu tagto idoo sacabuuleeya wallahi aan la fadayn ninka la yidhaahdo muxuu ahay muxuu ahay kii sanay muxuu ahay haddau maqlo hallay qabto nin nin habaan qabaa i ahaatiye ninkii ahay jiro ahaaye ku dhammaaye marjacan annaga hayna ma laha annaga waa u yeeraynaa ha toobadkaana ciidankana ha noo keenay hubka lacagtooda u siinaynaa abubakar gaabal ha ka mid naqdo hadda u diidana wallahi si xuma u dhimaa kirishtaan ilaahay ma rabo nabi maxamed ma rabo kitaab qur'aana ma raba yidhi ayaan la dirirsannahay asaguna inta garab istaago wuxuu yidhi ma la dirirsan tahay anna kitaabkan kula dirira ilaahan kula dirira rasuulkiisan kula dirira soo murtad maa yaa war kirishtaanka war etoobiya iyo uganda iyo burundi ilaahay maa ilaah u ah war ma allah mea allah u ah nabi maxamed maa nabi u ah qur-aanka maa kitaab u ah intaasay ku soo duuleen inay baabaashaan anaa kula baabaa ninkii yidhi murtad maaha qof urkaas maaha qofkii raacda diintii ou sharaf islaamku ayuu ka noqday aaryaduna waa isbedelay insha allahu tabaaraka wa tacaala wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu